iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington iyo zahre cidlinuur
degeystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aan caawa idinku hayo waxaa ka mida gabadh yar oo toban jir ah oo aabbaheed badbaadisay iyo aabbo kale oo ilmihiisii yaraa sabab u noqday inuu dhinto waa arrimo la yaab leh oo toddobaadkan ka dhacay dalka maraykanka waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo qaybtii labaad ee waraysigii fannaanadda nimco yaasiin carraale waa caawa iyo caweyska aan ku bilaabay toddobaadkan waxaa meelo badan oo ka mida waddamada galbeedka gaar ahaana dalkan maraykanka laga xusayey maalinta aabbaha oo badanaa ay carruurtu u mahad celiyaan aabbayaashood islamarkaana ay hadiyado siiyaan waxaa haddaba toddobaadkan maraykanka ka dhacay dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood ay naxdin wataan kuwana ay farxad xambaarsan yihiin oo dhammaantood ku saabsanaa aabbayaal iyo ubadkood haddiise aynu laba ka mid a sheekooyinkaasi soo qaadanno aynu ku horumarno briana oo ah gabadh yar oo toban jira oo deggan gobolka west virginia waxay aabbaheed ka badbaadisay masiibo dabiiciya oo ku habsatay mar qura bal qisadaasi iyo mid kale oo iyadu xanuun badan waxaa inoo haya maxamuud ibraahim cali oo haatan stuudiyohaygii u heliya maxamuud sahre sheekadan aad ayay u xiiso badan tahay oo waxa ay ku dhacday nin gregory vans lahaayo waxayna ka dhacday gobolka west virginia waxaa dhacday in maalin isagoo bannaanka iska fadhiyo saaxiibadii la caweynayay in dabeel xoogan oo xoogan oo de dabeelaha wareersan ee marmar maretuufaan ay ku dhacday oo waxa uu hoos fadhiyey geed geedkii ayaa intu soo dhacay ninkii meesha fadhiyey aabbihii iyo saaxiibadiiba dhulka la galay oo geedihii ayaa waxay ugu soo daateen si aan caadi ahan dabeeshanas xun ayay u socotay oo gudaha gurigoodan waxaa ku jiray xaaskiisii iyo laba carruur oo u dhalay gabadhiisii toban jirka ayaa isla markii bannaanka u soo booday gabadhaasoo lagu magacaabo baryaana waxay aragtay aabbaheed oo geeda ay ku duldhacayaan dhiigayo aanan hadlaynoo meir beelsan markaasi ayay oweysaya guriga ku carartay oo taleefoonkii reerka ayay aaday taleefoonkeeday fiirisay waxay aragtay in duufaantii ku dhufatay xaafadooda ay telefoonadii o dhan khadka ka saartay khadka ka saartay ooayna shaqaynayn qofna aan la wici karin kii guriga ayay ku cararto gurigoodana teleefoonkii guriga ma aanan lahayn marka isla markii gabadhaas yar waxaa cajiib ah fikradda kale ay maskaxdeeda kusoo dhacday oo hinteedii bes ma aanay ku joogsanino hore ayay u cararto waxay samaysay telefoonkeedii ayay qabsatay teleefoonkii selfoonka ahaa ayaa waxay isku dayday inay internetka meesha gasho internet ayaa u joogay marka internetka waa kan wifi-ga ee meel shishe internet yaala telefoonka uu soo qabsanayo telefoonka uu soo qabsanayo isaga kuma xirno qadka telefoon kuma xirno qadka telefoonada lagu wada hadlay waa internetka uu ka duwan yahay koolalka caadiga isla markaas ayay gashay oo waxa ay samaysay fiideo ay iska duubtay iyadoo ooynayso oo dee oohintii ilin isku qubayso dhehayso aabbahay waa uu dhimanayaa geedaha kor uga dhacay fadlan saaxiibayaal haddii aad aragtaan fideogan waca sida ugu dhaqsaha badan si noola soo gaaro xaaladeenna waa bariga dhexe aabbahay loo caawiyo ambalaasna loogu yeedho dhibaatadana looga soo dhibaatadana looga soo saaro booliiska loogu yeedho marka isla markii videoga isaga ahaa ayaa waxay dhigtay barta facebook oo dee dad badan saaxiiba ay kula ahayd isla markii waxaa dhacday in qof saaxiibkeed ah oo arkay videogaas uu horey ka wacay gurigana adreeskiisa uu siiyey isla markii waxaa imaatay iyo booliis waa la caawiyey aabbihii xanuunsanaa aabihii geedaha kusoo dhaceen oo waxaa la saaray gaariga ambulas noloshiisana sidaas ayaa lagu badbaadiyey wuxuuba qarka u taagnaa inuu dhiigbaxa u dhinto marka waxay sheegeen hadda booliska iyo degmadaasi ay deganaayeen ee gobolka west virginia ku taallay mas-uuliyiinteeduba in uu haatan ninkii caafimaadkiisu wanaagsay inkasta oo jajab uu soo gaadhay waxaase ilaa hadda warbaahintu ay aad u hadal haysaa gabadhaa yar sida deg deg ah ay u fikirtay iyo waxa kale oo la sheegay in gabadhaasi yar oo toban jira maalmo ka horuun loo ogolaaday inay facebooka ku yeelan karto account iyadoo marka hore reerkoodu ay lahaayeen weli way yar tahay markaa ma loo ogolaan karo marka facebook waxay ku badbaadisay noloshii aabahe taasna waxaa kasii daran cunug yar oo toban jir ah oo ooyey oo ku fikiray in tallaabo kale uu qaado uunan dhihin telefoonadii qadkiya ka maqanoo laguma hadli karo oohinta aan iska sii wato oohinteeda iyadoo wadato ayay telefoonka inay qabatay internetka gashay oo hintii ayay facebook saartay oo hintii ayaa dad badan soo jiidatay ambulas saasay ku timid marka gabadha yar hadda warbaahintu waxay leedahay waa geesiyadii sanadka ee waxaana ay leeyihiin de waa in loo aqoonsadaa inay tahay geesiyad waa geesiyad saharay taasna waxaa kasii daran maalintii ee lix iyo tobankii bishan oo ay ahayd maalinta aabaha adduunka aabaheed isbitaalka in laga soo bixiya isagoo gaariyada curyaamiinta lagu wado ayaa guriga loogu keeno happy fathers day u dhahay maalin wacan aabo weli waa noolahay sheeko kalaa jirta maxamuudo yadna arrintaasi la xidhiidha inkastooy sheeko calool xumo la tahay aabbo de waad garanaysaa noloshan wadankan maraykanka aad bay u adagtay dadka badi sidii wadamadii aynu ka nimi guryaha uma joogaan hablo qaraabo ah iyo hooyo iyo sodoh iyo dad maaragtay ubadka kula kala haynaya markaa waxaa isagana warbaahinta si gaara u soo jiitay isla maalmahaasi aabbaha la xusayey mid ka mid a aabbayaasha dalkan maraykanka ku nooloo saddexiyo soddon jira inuu intuu ilmihiisii qaaday gaari kur dhex riday shaqadii uu galay intuu gaarhigii ilmihiisii ku iloobay ilmihii laba jirina uu sidaasi ku dhintay bal sheekadaana nooga dhac maxamuud saaray maalinta aabaha adduunka waddankan waxaa lagu gartaa in lasoo bandhigo sheekooyinka wacan ee aabbayaasha dhinaca fiican iyo in lasoo bandhiga dhinaca dee murugada leh oo de sheekada mar walba ma fiicnaan karto aabbayaal aan fiicneena jiro sheekadan waxa ay ka dhacday ee gobolka atlana ee koonfurta maraykanka ku yaala waxayna ku dhacday ninkan justin rose harris alla waa soddon iyo afar jir waxaa dhacday in cunugiisii laba jirka ahaa ee saarnaa gaariga uu soo saaray kursiga ilmaha uu saaray uu rabay inuu geeyo meesha ilmaha lagu xanaaneeyo ama dalka maraykanka wax ka jira ama wadamada horumaray in shaqa marka aadaysid cunugaada qof kale ku hayo oo lacag ah ku siin karto marka waa goob ilmaha lagu hayo shaqadii ayuu usii socday marka xaajigan wax ku dhacday waxa waa is-iloobay oo meeshii ilmaha inuu ku istaago cunuga iska dejin lahaa shaqadii ayuu cunuga la aadayo gaarigii ayuu baarkinka ama meesha gaariga la dhigta geliyey kadibna gudihii ayuu shaqada galay shaqadiisu iska watay asagoo iloobay iyo cuncunin cunug gadaal u saarnaa cunugana waa hurdaaye marka wuxuu haystaaba xilligaa inuu ilmihii kaga yimid meeshii dhaykeerkii lagu xanaanaynayay ilmaha taas ayuu haysta waa la xanaanaynaya hadhowbaad sii maray markaad shaqada ka rawa hadhow markaa sii maras baad guriga usii qaadaysaa marka ilaa wuxuuna iloobin cunuga gaariga uu ku jira marka waxaa dhacday in sideed saac uu shaqaysanaya oo shaqadiisa si caadi ugu qabsanaya cunugana uu gaaray muraayadaha u dallacan yihiin ku jiray oo heerkuulkana uu sagaashan digrii maray oo micnaheed waxa waaye naqaskii ayaa ku dhegay dabayl ama oxygen usoo galaya malaha cunugii marka muddo saacado gudaheeda hal ama laba saac ayuu qofka ku dhiman karaa cunugii meesha ayuu ku dhintay ninkii markuu soo baxay oo uu baarkinka imaaday oo uu isku dayey inuu gaarigiisa wato unbuu arkay cunugii oo gadaal yaal oo ku jiro kursigii uu ku xirxiray cunuga nafna kuma jirto cunuga ma dhaqaaqayo marka wuu qaraacmay laakiin qalad waa qalad micnaha ma lahan haddii uu micnaha aad qaraacantid iyo haddii aad qosashidba qalada hal mar aad geshid waa qalad oo maxkamad ayaa la saaray oo waxaa lagu xukumay inuu cunuga dilay waana la xiray
hagaag dhegaystayaal haatan aynu eegno sheekadii adeegto iyo halkii ay toddobaadkii hore inoo taagnayd waxaynu maqallay iyadoo tuuga heshay maryan islamarkaana dhulka ula dhacday midiyo lala dhacay bacdii ay wadatayna lagala cararay waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
nasiib wanaag khayladii maryan ayaa waxaa maqlay boolis roondo ahaa oo meel aad ugu dhow ka soo laabanayay xaggoodayba u soo socdeen sargeeskeed baana kaga gudbanaa ay wiiqwiiqda maqleenba orodbay isi soo wada qaadeen askartu afar bay ahaayeen markay soo laabteenba waxay isha ku dhufteen qofka sii dhacaysa iyo labada qof oo inta wax dafeen cagaha wax ka dayey mid kuwa wax dafay ka mid ah baa iyagii afka soo saaray hortiisa sidaaba uma eegin maxaa yeelay tallaabadu qaadaba gadaal buu eegayay askartii aragtay in meesha dembi ka dhacay waxba may joogjoogsane tuugadiibay hareeraha ka dhigeen kii xaggooda soo aaday haddiiba way qabteen kii kale salawaa meel uu raad dhigay kay qabteen wuxuu ahaa kii boorsada waday inta laba diblo katiinad ugu sooceen feer iyo dharbaaxo isdhaaf ahna u dhiibeen bay soo taxaadeen goobtii bay la soo aadeen waxay yimaadeen iyadoo dad dhowr ahi qof dhulka yaallo dhiig ka shumayo kordhooban yihiin inkastoo meeshu magaalada dhexdeeda ahayd haddana baabuur ilaa markaa ma soo marin hadday soo maraanna waa la qasbi lahaa ruuxa dhaawaca ah baana lagu geyn lahaa cisbitaalka mar dambaa tagsi la helay maryanna lagu qaaday askartii baa isqaybisay oo midna baabuurkii dhaawaca qaaday raacay si uu ula socdo meesha la dhigo saddexdii kalena tuuggii bay waxay u soo kaxeeyeen saldhigga saldhiggii baa la keenay sidoo kale inta la weydiiyey wixii la weydiiyey weydiin lahaa buu damcay inuu waxankiro loogamase jimcini goomanka inta laga garaacay laga hadalsiiyey kii kale iyo kuwii soo dirayba intuu sheegay baa lagu soo wada guray dembigii dhacay oo dhan dhowr saacadood baa looga soo jeestay isku habayntiisii meeldhigiisii iyo wixii la halmaala askarigii maryan raacay baa soo dhacay isagoo baabuur lagu sido saldhigii buu qaylo la soo galay oo yidhi war waawaray war qofkii way dhimanaysaa haddaan dhiig la siine dhiig ha la dhiibo war dhaqsada war dhaqsada waa ruux nafbaxaye kii habeenkaa shaqada u madaxda ahaa ayaa inta bele iska dhiga yidhi oo waxaan ku weydiiyey cisbitaalka miyaanu dhiigkayd ahi ool kii qaylo dhaamada ahaa oo aad u xiiqsan baa yidhi war maye dhiig waa yaale kii furaha hayay ayaa la la'yahay gurigiisii waa laga doonay oo la soo waa dhowr askari baa la kaxeeyey si dhiig looga soo miiro markay meeshii tageenna waxay la kulmeen iyadoo kol hore dhiig laga soo qaaday cisbitaal kale lagu duray welina ay miyir laadahay tii ugu weyneyd waxay ahayd markii maryan cisbitaalka la keenay takhtar arkoo qabta waxaa ugu horreeyey kii hore u daweeyey cabdi fakiyey markay is afgarteen kadib takhtarku mar alla markuu arkay inay maryantii balaayadu ka socotay tahay oo weliba uur leh ayuu u maleeyey in cabdi soo dilay haddayan dhimanna oo la daaweeyana laga yaabay inay iyaga lugta la soo gasho wuxuu goostay inuu isaga maquurto si sahlan ay isaga naf baxdo waxaase taa tuhmay oday da'weyn oo takhtarka kaaliya u ahaa shaqadana habeenkii wax ku lahaa odaygiibaa soo giirtay dhiiggii doonay oo maryan badbaadiyey maryan intaa hadba dhan laysula jiirayey way maqnayd oo miyirba waxaa ugu dambeeyey markay midiyuhu ku dhacayeen odaygii takhtarka tuhmay booliskiibuu hoos uga sheegay oo yidhi askaray idhagaysta idinku sow lama idan socon qofkan la soo dilay haa takhtar askarigii baa yidhi haddaba waxaan kuu sheegayaa in ninkan takhtarka ahi aanu doonayn in qoftani noolaato anigu garan maayo meelay wax ka socdaan odaygii takhtarka ahaa baa yidhi askarigii baa shakiyey hadalkii loo sheegayna qaatay wuxuuna ku soo qoray oobiga buugga wixii dhaca lagu qoree saldhigga yaal arrintii waxay ku dantay iyadoo maryan la badbaadiyey tuugtii oo dhan lasoo wada qabtay takhtarkii oo fallaari ku mudan tahay iyo kiiskii oo meel laga bilaabiyo meel loo raaca leh degmada wax ka dhaceen habeenkaas hawsha nabadgelyada waxaa madax u ahaa nin gaashaanla ahaa aqoon ku filanna lahaa aadna cadaaladda iyo nabadgelyada u jeclaa ma uu ahayn qof qaata musuqa iyo waxyaalaha laysdaba mariyo sida badana ninka madaxda u ah howlahaas oo kale dhowr saacadood markuu joogaba waxaa loo soo tabiyaa wixii dhacay oo dhan goor saacaddu wakhti dambe joogto waagiina aan wax sidaa u weyni ka harin ayaa loo keenay wixii dhacay wuxuu dhagaystaba mar unbaa la soo gaaray arrintii maryan markuu maqlay naag uur leh baa midi la gelgeliyey buu aad u xanaaqay wuxuuna qaadan waayey sida sharciga loogu tumanayay aadminimadana loogu xadgudbayey siduu u fadhiyey intuu iska bedelay oo wejiga kaduuday buu yidhi waxaad iigu yeertaan dhammaan in alla intii ka goobjoogga ahayd iyo kuwii ka agdhowaaba degdeg baan u doonayaa waa loo wada yeeray hortiisayna soo wada dhoobteen markaas ayuu marlabaad ku amray inay ka warbaxshaan sidii wax u dhaceen hadalkii iyo warbixintii baa siday ahayd marlabaad loogu celiyey markay dhammaysteen baa askarigii cisbitalka tegay soo booday oo isna sheegay sidii dhanka cisbitaalku wax uga dhaceen takhtarku isugu dayey inaan qoftan la daaweyn gaashaanlihii baa inta miis horyiil dharbaaxay yidhi haa maad noo sheegtaan oodna tidhaahdaan waa qof la asasiinaareeyey maxaad kaga daali walle intaan dabagalaan ka soo dhalaali doonaaye xusuus qor uu lahaaye horyiil buu la koray oo kiisku siduu ahaa amuu u dhacay iyo siduu ula muuqdayba si kooban inta ugu qortay wuxuu u yeertay dhowr askariyu uu daacadnimo howlkarnimo hufnaan iyo dadnimo ku yaqiin askartii kaloo dhan buu iska kala diray iyagii mooyaane
waa tahay dhegaystayaal cawaysin wanaagsan baanu idin leenahay haatanna waa qaybtii heesaha iyo weliba hal abuurka waana qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay dhowaan fanaanada nimco yaasiin caraale nimco sharaf nimco toddobaadkii hore waxaynu ka hadalnay sidii aad fanka ku soo gashay bal haatan aynu ku bilowno riwaayadihii kale ee aad ka qayb qaadatay bal noogu bilow riwaayadii cilmi iyo caado oo ay horena u dhigtay fanaanada saynab xaaji cali sigaale baxsan cilmi caadan dhigay baxsaniyadu waxay baxsamisay muuqaal filim bay ka duubtay marka xabin qoyigaa laga soo dhigay markaa ninku xabardan joognaa been habeen baa la dhigay way soo noqotay markaa xoogaa iyada iyada may dhigin anaa la ii yimi alayidhi baxsanka diyaar ma aha aya siino maxaa saleebaan haysto sidaa loo kaadinayay waay kale ayaan sida odag ruwaada iska lahay ruwaada baan aqrka dalee kala geeyo baan xabsidayba lag laba cisho ilmaskalas baan ahay Mhm.
waanga qaaday halkaa ka mareeyey bayda halkaa ka maray baraawe marko hilib sasoco sasoco kismaayo libooye xadka libooye soo celi baydhabo anigoo le anigu horena uma gursan haddana guuru dooni maayo oo kulcbee intaasii baxsan matulaya haddana waad kalan qaday laba shar shar shan qarniyo shii oo ruwaab fiican oo onkooda haa kooxda onkooda xamar Mhm.
inaa waxa ku jiray heese aada u fiican haddana riwaayad kale oo kaariye lahaa ilaa ku naxariiso oo markaa tiyaatarka inta shiinihu dhisay xamar fid yahay ayaan furnay oo anig iyo dhabar loola ku naxariiso aan ka ahayn atori atirsho tooxoog olol cabdibaabil gruub badan aan ka soo qaxnay iyo riwaayad aada u fiican ahayd taasi markay anagoo ee, kooxdii hore waa beri habeen kala wareegnada ee xukunka yaa oo aniga wasaaradow waa joosho waa binta cumar waa waxa weeye barro waa xeebo waa olol waa duude aan sidanahay ayaaba dee anagoon soo baxnay ingiriiskaan soo galay saasiyaa dhahday Eh, waa tahay nimco bal inagoo halkaasi kasii wadi doono noloshii cusbeyd ee aad qurbaha ka bilowday aynu horta ku yara nasanno heestii
duufanadii ma dhigaan dadweyday dooniduna ilatiyo durkaysa halka malab laygu daaji waa bishaadu waxaa daydayo adiga hooyan dahale dawe dawe dawe nabarada qalbiga dabiib dabiib dabiib waqtiyo wadnaha
alla ilaah nimcoy bal aynu kasoo degno dabaylahaasi oo aynu mar kale kusoo noqonno waraysigeennii iyo bal noloshii cusbayd ee qurbaha anagu anagu afar iyo tobanaan soo baxnay aniga khadra daahir kul sooraan saxar awkoombe sheene miskiista fayrisif daahir saalax qaasim wadankoo nabada oo maxamed saad barnaamij si ilaa u naxariistay soo baxnay anagu qalbi markaas sideed u dhoofteen waaga aaba sideed ku tagteen markaa ingiriiska gadar baan siinaya gadar baan tagay marka hore isagoo gadar buu ahaa waa tahay abidagay gadar trinity intaas inaan soo marno ingiriis laftiisana laga soo diray waa ise tahay opina Mhm.
waxaa ku wari lix kalena waan kusii kaxayniba waana lagu bisbisay easy baan ku gala easy Ingiriis- inaan baa tagay kooxda ilaa kaa tagta soomaaliyeed iyo lbiga kaadhif waxaan doonayaa inay dhaqankiina tusaano caruur baa kan ku dhalato odayaal baa kan ku disana joogo dad baan okay buu yidhi dag war farxan safaaraddan baa lala hadlay waa tagno lagu soo dhigto dhaag dhaag dhaag dhaag waaba oday lix kale kusoo kaxayna gadabtooda yaa doonaysiisa ingiriiska waa tahay marka ingiriiskaad timaadeen ee kadib bal iga warra markaa ee dabcan de waagaa qaxoonti badanoo soomaaliyeedna ma gelin ingiriiska dad hore u deganaan jiray unbaa unbaa sii joogay nolosha london iyo b- britain guud ahaan magaalooyinkaad ka tagteen noloshu waagaa siday ahayd ilaa iminkana weli waa degan tahay oo waad qiyaasi kartaa xaaladda waagaa siday ahayd iyo siday imika tahay ma imika iyo markaa shaqaysku malaas qalbiga Waa tahay.
Waxa weeyaan, markaa gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey waxa iisii waxayga iisii koo shaqeyga markii lagu siinayo dee markii dambe waa lasoo batay waa lasoo batay waa lasoo batay soomaalina iska dhaqaanaayo dee way iska dhib badan hayn qoxotina dhibaatooyin waayey waa tahay dee ma- imika la shaqeeya si adkaaday dadkii adigu nolosha isbedeshay laakiinse ingiriiska neelka wanaagsan uma arkin D- laakiin dad badani waagaa ma joogin soo maaha inkastoy dad soomaaliyeed oo badani deganaayeen london markaan soo degnayn wax yar baa joogay waa tahay imkana haddaad wa adigo infano soomaaliya joogo markaan tago ingiriiska waan gartay marka ee, t- sidii baad markii dowladdii dhacday ee, sanad kadib idinkoo meeshii joogana dee xagga unbaad iska dhiibteen oo sidaa unbaad dad britisha ku noqotay waxaan waa tahay nimco bal mar kale inoo soo qabo hees aynu xoogaa ku nasanay innaga iyo dhegaystayaashuba loo soo qabanayaa heesaan keliya oo leeda masay kollay maseer la-aan la joogi maayo nimcoy maalintaa maxaad aragtay
maya heesa adoon baa sameeyay waxa ku shaqalaya maaha waa tahay marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi adoon maaliya wax dhaqan moodiyo noortoona in miskiin oo faramadnaa markii aan ka aqlay Mhm.
adiga maanta isbedelay inaan in- in adiga maaragtay beriyahan guur maakan tahay ayaan maqlay sheekadii muxuu xaalkaagu yahay inaan marka tuuroon masayra miyaad rabtaa warkaysii bay tiri bal yaan waxba aanan xanta magaalada ka maqlin adigu ii dhiib warka maxaa maxaa meesha ka socda adigu bal adigu ii wadan waa tahay maxaasaa la yidhi bay ma maraysa
laakiin samir biskit ayaana maqlay sheekado naftaydu lama ganta muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay inaan ma ka tuuro masayro miyaa rabtaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkii caweyska washington iyo caawa waa nagay intaa waxaanan ku soo gabagabeynayaa oo aan idinku dhaafayaa codadka dabacsan ee nimco yaasiin caraale iyo cabdi shire jookle
dhammaan shaqaygu haligan ku dhaato dhab waxaan ahayno dhalanteed dhalanteed dhalanteed ma ii helo adheegtiyo hanaanada adhaginaysa maanko maanko
joogtaba
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkaasina waxaa soo jeedinaysay zahra ciidle nuur